magaalada melbourne ee dalka australia ayaa guud ahaan dib loo furay goobaha ganacsiyada kadib markii madaxa gobolka victoria daniel andrews uu ku dhawaaqay soomaali badan ayaana dib u furay xarumahooda ganacsi wariyaha v o e da ee qaaradda australia ibraahim cumar baafo ayaa warbixintan melbourne ka soo diray
xabiibo cabdulaahi dukaankeeda dib ayay u furtay macaamiisha saaka mowlasha ayay u soo dheelmadeen si ay u dukaamaystaan kuwani waxay gaar u yihiin soomaalida oo badi iyaga ayaa ka dukaamaysta waana meelaha ay ku iibiyaan duruucda iyo agabka kale ee dumarku ay isku qurxiyaan magacayga xayo cabdulaahi macalin maanta dareenka anaga lama koobi karo mudduu naga xirnaa haddana ilaahay cudurki waa naga kor qaaday maanta waa naloo fasaxay in naloo furo ilaahay mahad isku lee tartiiba an gadadoo haayana meelo nabada an roogna ilaahay cudurkii iyo shidadiina na dhaafi arlaada barwaaqo dhulkana jigo macaamiisha ayaa iyana dhankooda aad u riyaaqsan saaka maadaama ay adeeganayaan
magacay waxa waaye aisha maanta maanta waxaa ku faraxsanahay dukaankan la furay nomatic bitig maanta lagu hareysa waaye I'm really happy that we're able to connect to the Somali community.
aad ayaan ugu faraxsanahay furitaanka la furay ee shoobinka haddana aad iyo aad ayaa looga shoobin garaysanayaa ilaaha mahadda iskale ganacsatada soomaalida halkan dukaamada ku leh ayaa aad u faraxsan inay dib u furaan ganacsiyadooda sida luul xuseen maanta annagoo dib ugu soo noqonay dukaamadii oo la furay ayaan aad ugu faraxsannaha annagoo caafimaad qabno oo nabad qabna inaan kusoo nabad noqonay dukaamadiina loo furay maqaayadihiina loo furay
kafeteeriyada ayaan arkayay iyagoo ay hor fadhiyaan soomaali shaahaysa sida cabdidaahir oo muddo ku taamayay inuu kafeegan hortiisa ku qaxweeyo kofrigana waa cabaynaa waxaan fadhinaa kofeeyadan fadhinaa first time waxaa noogu dambaysay boqol iyo laba iyo toban maalmood ka hor maanta aad iyo aadaan u faraxsannahay wax walba waa noo furiyin everything is okay mooskeyga iyo qadadeeda waa la fasaxay meelaha waa iideenna iid waay dhanka cunooyinka marka adeegtana maqaayaduhu waxaa loo oggolaaday ilaa iyo labaatan qof inay gudaha ku cuntayso halka dibaddana tiro ka badan la oggol yahay cabdirasaaq waxa uu ka mid yahay dadka deegaanka xaafadaha u dhow moolkan laakiin maanta waa nuuruuro waa bil dhalatay weeye waxaanaan rajaynaya insha allah inaan ilaahay cudurkuuu soo celin ganacsigu iyo dadku dhibaatadii ay kala kulmeen koronavirusna in ma garanaysaa ilaahay uga soo kabaan rajaynaynaa waana bil dhalatoo kale moolkan waa midka ugu badan dukaamada ay ku leeyihiin soomaalida deggan xaafadahan albaabada ayaa loo furay ganacsiyada kala duwan sida maqaaxidaha kafeteeriyada iyo dukaamada dharka iyo agabka kale lagu iibiyo arrintan waxa ay u soo beegmaysaa xilli madaxa gobolka victoriya daniel andrews uu ku dhawaaqay in dib loo furay ganacsiyada iyo weliba meelaha laga cunteeya ee magaalada melbourne kadib markii laba maalin oo isku xigta cudurka covid sagaal iyo toban gobolka victoriya aan waxkiisa laga diiwaangelin mahadsanid ibraahim cumar baafo oo warbixintaasi nooga soo diray dalka australia